Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya saddex-iyo tobanka juun sanadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baaritaanka dilwadareed siddeed dhallinyaro ah loogu geystay dhammaadkii bishii aanu ka soo gudubnay deegaanka goroley ee gobolka shabeellaha dhexe adiga nin sac ninka ficilaa gabadh oogu fadhi waayo dowladaan anuaan dhawaayna dowladaan dacwood waayna wixii ka soo baxaan doona ma naqaano sax waayna masiisan walxanigi soo baxayan midaayna ma kukutaan walxanigi soo baxayan ma kukutaalee nabadgelyinkaa ku heshiiyo filaan hadda saas waxaa ka soo baxaya ma qabiyaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixinno kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso saare cabdi axmed
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee unhcr ayaa waxa ay warinaysaa in qalalaasaha iyo dhibaatada uu keenay xanuunka covid-19 uu ku qasbeeyo kumanaan dad ah oo ku dhaqan bartamaha maraykanka inay guryahooda ka cararaan taasi oo abuuraysa barakac xoogan oo ka dhacaya gobolkaasi dhammaadka sanadka tegay ayaa waxaa kor u kacay qalalaasaha iyo deganaansho la-aanta oo ay ku barakaceen in ka badan toddoba boqol iyo labaatan kun oo qof oo ku dhaqan gobolada dhexe ee waqooyiga ameerika unhcr waxay warinaysaa in dalalka honduras el salvador guatabela iyo meelo kaleeto oo ugu daran uu saameyn ku yeesha xanuunkan ayadoo taasina ay uga sii darayso gaajada iyo dhibaatada dadka soo wajahayso oo saameyn xoogan noloshooda ku yeelata iyo deganaashiyaha goboladaasiba xanuun khatar ah oo leh caabuq keenayo barar lala xiriirinayo covid-19 ayaa waxa uu ku dhacay laba boqol iyo soddon caruur ah oo ku nool yurub laba ka mid a ayaa waxay ugu dhinteen dalalka faransiiska iyo u k sida ay xaqiijiyeen xarunta ka hortaga iyo xakameynta xanuunada faafa ee dalka sweden oo xaruntoodu ay tahay magaalada stockholm xanuunkan cusub ee uu keeno coronavirus ayaa inta badan waxa uu culays weyn ku hayay dadka qaba xanuunada kale ee sida waayeelka ah laakiinse in lagu arko caruurta ayaa waxa ay tahay arrin walwal badan laga qabo oo khatar hor leh ah islamarkaasina ku keeni karta dhalinta dhibaato hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa ay sheegtay in dhakhaatiirtu ay ka digtoonaadaan calaamadaha caabuqaasi waxayna sheegeen in boqolkiiba boqol uu la xiriiro covid-19 xaaladda caafimaadka loo bixiyey pimis amaba p i m s ayaa waxa ay leedahay calaamado ay ka mid tahay xumad finan qandho barar iyo xaalado culus oo uu ka mid yahay wadna xanuunka
aad bay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo warkayna la socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a haddii aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno dhammaadka bishii hore ee ayna dhaaftay may waxaa deegaanka golol ee gobolka shabeellaha dhexe lagu dilay sideed dhallinyara oo toddoba ka mid ah ay howlo caafimaad ka wadeen deegaankaas dilkaas oo deegaanka aada uga argagaxay ayaa waxaa maalmo kadib bilowday baaritaano ku aadan ciddii ka dambeysay inkastoo qaar ka mid a odayaasha deegaanka ay ku eedeeyeen in dilkaasi ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee baaritaankaasi iyo halka uu marayo waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane maamulka hirshabeelle ayaa u magacaabay guddi soo baara dhacdo aada looga argagaxay oo toddobaiyo labaatankii bishii hore lagu dilay ilaa siddeed dhallinyaro ah oo toddoba ka mid ah ay ahaayeen xirfadlayaal caafimaad dilka dhallinyaradan dhakhaatiirta ayaa waxaa ka horreeyay qarax miino oo lagu dilay ilaa sagaal askari meel u dhow goobta dilka dhallinyarada uu ka dhacay sida ay sheegeen dadka deegaanka dhallinyarada dhakhaatiirta ee la dilay ayaa sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid ah ehelkooda kadib markii rag sida la tilmaamay wejiyada soo xirtay ay ka afduubteen xarun caafimaad oo ay ka howlgalayeen meedadka dhallinyarada ayaa waxaa lasoo dhigay tuulada gololey qiyaastii afariyo labaatan saac kadib markii afduub loo haystay ma jirto cid si rasmi ah dembigaasi loogu caddeeyey marka laga reebo eedeemo axmed muuse food cadde waa nabadoonka dhallinyarada la dilay iyo deegaanka uu falku ka dhacay waxa uu ku eedeeyey ciidamada dowladda inay ka dambeeyeen isagoo qaba tuhun ah in qarax maalin ka hor ka dhacay goobtaasi darteed dhallinyarada loo beegsaday waxaa ka dhacay qarax oo baabuur ciidan oo degan baraxooyi ama qalmuumi ay leeyihiin aa meesha hal tagniinka iyo dadkeeda adiga sagaal qof oo la kacay sagaal qof oo baabuura meesha ku baabeen ay doori marka taas waaye taas waan anlatooyinkaasaa nagu jiro ama nilaga xaaskaa nagu jiro ama nilaga wallahi anaga militari dowladeedaanagudiyey taasaan kutarina dowladaan kutabina meel kale kutabina gudiskii calaamadii iyo gudiskii wateen
gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur oo mar sii horreysa la hadlay v o a ayaa waxa uu ku eedeeyay boqolkiiba siddeetan dhacdadii gololey in al-shabaab uu ka dambeeyey xaqiiq cad oo dhihi karto meel hebel iyo hebelaan dilay iyo qole hebelaan dishay laakiin boqolkiiba sideetan waxaan isleenahay baaristeena markaa fiirinay intaada socoto inay dileen dadkaas al-shabaab ama nimankaan gubaad kubadda soomaalida ka shaqeeya inay afduubteen ayagana ay dileen inay siyaasad ku jiraan inay ku jirin ma cadday karno laakiin waxaa cadday karnaa keliya inay u shaqaynayeen hay-ad samafal weliba qaybta caafimaadka ee la yidhaahdo samsan garabkeeda aba l c h keeda ku yaala gorley ayna si qaarkood mutadawacnimo ah ugu soo tageen deegaanadoodii iyo familkoodii iyo ilmahoodii ugu soo tageen inay u shaqeeyaan ummadan xaaladda adag ku jiro ee cudurkan coronavirus aba covid nineteenka oo dhibaatada uu ku haayo
haddaba rajo intee la eg ayaa laga filan karaa natiijada baaritaanka socda waa kan nabadoon axmed food cadde
hadda kuwaas iyo shabaagana carabow iyo geelana carab shabaagana qaranka iyo c i d ayaa ballansan kadib kabaaja wala bixleelaa duulahayda adiga nin sac ninka kicilaya gabadha ugu fadhi waayo dowladaan anu bishaandhawayna dowladaan dacwooda wayna wixii ka soo baxaan doona ma naqaano sax waayna maiisan walxaniga soo baxayo nidaayna maba ku taal walxaniga soo baxayo maba ku taalee nabadgelisaa ku heshiin hadda taas waxaa ka soo baxayo ma qabaan wasiirka amniga hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre oo xubin ka ah guddiga baaritaanka oo v o a ay xiriir la samaysay si aan wax uga ogaano halka uu marayo baaritaanka dhallinyaradaasi ayaa waxa uu si kooban u sheegay in qaybtii ugu horreysay baaritaanka lasoo gabagabeeyey natiijada oo dhammaystiranna dhowaan la shaacin doono inta ka horreysana waxa uu sheegay in guddiga aanu wax war ah warbaahinta siin karin gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa waxa uu v o a uga waramay sida ay xaaladda deegaanka ku dambeyn karto haddii ay sii socoto beegsiga lagu hayo dadka waxtarka leh wax u soo bartay inay dadkooda iyo deegaankooda samata bixiyaan in hal meel lagu laayo dilwadareyn lagu sameeyo oo arrin wuxuushnimo ah deegaankana kusoo kordhi doonto wax badan oo ah in inta gacmaha laysqabsado dadka waxyaabaha noocaas ka shaqaynaya in layska qabto si wadajir ana looga hortago maxaa yeele qofka dhibaatada hayso ee la dhibaataynayo qofkii badbaadi lahay haddii asina la dhibaataynayo meeshaas waxaa ka muuqata in ummadan ay u baahan tahay inay gacan isqabsato cadowga iska dhiciso isgarab istaagto arrinkan hadda dadka lagu lagu walaacinayo aba qalqalka lagu gelinayo waxa ay tahay oo arkay in loo fasiro dhalinyaradaas inay ciidanka militariga aba dowlad lukula ay dib u geysteen si loo si laysu nacsiiyo bulshadii iyo iyo dowladdii ilaa saddexdii sano ee ugu dambeeyey waxaa faraha ka baxay amniga deegaanada u dhexeeya magaalada jowhar iyo degmada balcad waxaana si guud iyo si gaargaar ahba loogu dilay qaraxyo miina mas-uuliyiin dowladeed saraakiil ciidan iyo dad shacab ah weerarada ka dhaca waddadaasi ayaa dad badan oo arrimaha gobolka odorosa waxa ay sheegayaan in weerarada boqolkiiba sagaashan ay salka ku hayaan dano siyaasadeed maadaama wax ka badan kalabar weerarada iyo qaraxyada hirshabeelle ka dhaca ay deegaankaasi ka dhacaan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatanna muqdisho xalay saqdii dhexe xilliga saacadda bariga afrika ayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi uu magacaabay guddi sagaal xubnood ka kooban oo senatare ah oo ka shaqayn doona dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya saare cabdi axmed ayaa guddigaasi iyo waxa ay qabanayaan ka wareysatay senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan xubnaha guddigan ee la magacaabay socotay sida aad la socotay guddiga joogtada ee aqalka sare ayaa go-aan ku gaaray tala soo jeedintiisana ay ahayd in la isu yimaado dowlad goboleed dowladda federaalka ah aqalka sarena uu kaalin ka qaato guddina u magacaabo marka waan soo dhaweynaynaa tallaabadaas ayay daba socotaa guddigan maanta waddanka wuxuu u baahan yahay in la isu yimaado la wada hadlo la dhiirigeliyo aqalka sarena doorkaas uu qaato si fiican ayaanu soo dhaweynayna waa hagaag waxaa jirta in ay soo dhoweeyeen beesha caalamka in wadahadal dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyada ay yeeshaan senatarada haatan uu magacaabay guddoomiyaha aqalka sarena qaarkood dowladda iskumay fiicneen oo ayagaa mucaarad ahaa marka sidee ayay wax u dhexdhexaadinayaan xubno xildhibaano ah oo laftooda dowladda aysan markii horeba isku fiicneen
waad mahadsan tahay dabcan senatarada waxa ay gudanayaan iyo guddigaba waajibaadkooda dastuuriga ah iyo midka hadda guddoomiyaha uu ku magacaabay ayay gudanayaan waan isjecelnahay iyo waan isnacebnahay mucaarib iyo muxaafid ma ahan waajibaad dastuuriya iyo ayaa la kala qaadanayaa oo waajibaad dastuuriya la gudanayaa waana waajib hadda in la isu yimaado qodobo dastuuriya ayaa sheegaya dowlad goboleed dowladda federaalka la maaragtay isu yimaadaan ka wada hadlaan arrimaha masayriga iyo iskaashigooda taas ayay ka mid tahay rajo weyn ayaana ka qabnaa dabcan waa laga yaabaa qof iyo shaksi iyo qof aan isku ficnayn lakiin ashkaasta muhiim ma ahan institutionada iyo hay-aadka ayaa muhiim ah in soomaaliya maanta dabcan meeshaan ay maraysana la isu keeno isu yimaadaan lawada hadlo waxaa dadkan ka dhexeeya oo ay doorashada ugu horreysana laga wada hadlo dabcan annaga ka baarlamaan ahaan waxaan aydsannahay baarlamaankan federaalka soomaaliya waxaan soo saarnay madaxweynahan uu saxiixay sharci sharcigaas ayaa guddi sidoo kale loo saaray inuu xeerar ka dhinaa dhamaystiro baarlamaanka ay la taallaa xeerarkaas in xeerarkaas oo la dhammaystiro xayndaabkaas si guud loogu dul shaqeeyo dowladnimadan ay ku dhisnaato wixii ka suurtagelaya laga qabto laakiin laga wada xaajoodo ayadoo raalli la isaga yahay laisku qanciyo wixii soconaaya wixii aan soconayninna laga wada hadlo muhiimadda waa taas marka waxaan rajaynaynaa insha allahu in ay ku guulaystaan xubnaha guddigan uu guddoomiye cabdi xaashi hogaaminayo shaqadooda iyo waajibaadkooda inay gutaan waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan howsha aad isugu imaadeen ood qabanaysaan guddi ahaan maxay tahay oo dhinacyada aad hadda ku dhexdhexaadinaysaan ugu horeeya dabcan waxaa ugu muhiimsan in mataqaanaa horta dadkii la arko la rabay inay isu yimaadaan la wada hadalsiiyo ilaa xad guddiyo farsamo ayaa jiray meelahay ku kala boodeen iyo waxyaabaha ay isku waafaqsan yihiin la ogaado oo horey usoo shaqeeyey kadibna dabcan meelsha la isugu keeni karo iyo waktiga la isugu keeni karo la isu keeno ayaga ayaa ay u taallaa muhiimna ay tahay inay ajendayaashooda iyo ka wada hadlaan meelaha la isku khilaafsan yahayna la dhiraandiriyo meel la isu raaco laakiin muhiimadeenna hadda waxay tahay in la fududeeyo istimaatinkooda waddankana xaalka hadda uu ku jiro la isku dayo in mataqaanaa jidsaxan la mariyo oo la isfahamsiiyo inta siyaasadda ku hardamaysa miiskana isu yimaadaan waa gartay waxyaabo badan oo waxaa jirta soo baxaya afarlaatankii saaci lasoo dhaafay oo khilaaf xataa dowladda dhexdeeda inuu jiro la sheegayo kuna salaysan isla arinta doorashada iyo dalka sidii horey ugu sii socon lahaa ah wixii haatan ka dambeeyo marka madaxdii sare ee dowladda dhexe in aysan qudhooda isku fiicneen ama khilaaf uu dhex yaallo maxaad nagala wadaagi kartaa arrintaas arrintaasu si guud waxaa iska jirtaba marka ay timaado xilliyada kala guurka ah oo in dad isla socday ay kala tagaan kuwo mataqaanaa aan isla soconna ay isku jid soo maraan laakiin aniga hadda wax rasmi ah oo aan ka sheegi karo inay xafiisyada dowladda iskhilaafsan yihiin ma jirto laakiin waa iska sunnada siyaasadda iyo mid guud oo ah ama si gaar ah soomaaliyaba in maaragtay arrimaha noocaana iyo doorasho markay timaado xilliga kala guurka kala shaki iyo uu bilowdo laakiin anigu hadda wax gaar ah oon sheegi karo oo weli soo cadaaday ma jiraan waxaan rajaynaynaa dabcan baarlamaanka federaalka soomaaliyana in sidii guddoomiyaha iyo guddigiisaba ay daraad soo saareen guddiga joogtada ahu in ay ka wada hadlaan inta hadda dhiman wada shaqayntooda iyo jadwalkii ay ku wada shaqayn lahaayeen xukuumadda federaalka dhexdeeda iyo mataqaanaa tan dowlad goboleedyadana ay isu yimaadaan xilligan kala guurkana dabcan soomaaliya jid fiican loo horseedo oo doorasho lagu geli karaa insha allah waata haddii hadda een, kaba soo qaadba dhinac dhinacyada hadda laydin igmaday inaad u kala dab qaadaan ay idinku qanci waayaan oo idin dhinac idin arkaan qaarkiin ama mucaarad u arkaan ama aysan xataa iyaga laftooda wada shaqayn fiican ka dhexeynin sidee ayaad usii ambaqaadaysaan ama idinkugu sahlanaan kartaa howlahan inaad ka mira dhalisaan Eh, u malayn maayo hadda cidiba inayna diidayso en, haddee qoladii mataqaana diidaa hadda jidka soomaaliya isu imaatin u malayn maayo inayba dhacayso laakiin haddee markaas waxa ay tabanayaan keeda ayaa la mari doonaa insha allah laakiin waxaan rajeynaynaa haddee guddoomiyihii aqalka sare guddiga uu hogaaminayo oo soomaali isugu jira dowlad goboleedyadii wada matalaya heer federaal ah En, haddee waxaan isleeyahay uun mataqaanaa qolo walba oo meel bay ku dhigantahay xajisanaysaa laakiin Waa- hadda guddigan la diidi maayo laakiin qolo walbaahu mawaaqiifteedii Ha, oo waxa- taagnayd waxyaabaha kale hadalhayntooda ee badantoo jiraa waxaa ka mid a in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi uu dhinaciisa qaatay go-aan ka gaara een, ah, madaxda sare qaarkood een, ah, isagana uu- uu uu leeyahay een, dhinacna uula saftay maamul goboleedyadii marka taas aawadeed een, ma kula tahay in lagu qanacsanaan doono annaga hadde hadda ma aragno en, guddoomiye cabdi xaashi inuu qolo gaara la saftay inuu danta iyo dalka soomaaliyeed iyo dastuurkii uu asaga mas-uulka ka ahaa qayb ahaan inuu waajibaadkiis ka gudanaya aragnaa inuu qolo gaara la saftay ma aragno Ah, waa laga yaabaa inay mataqaana u arkaan ayaga laakiin en, aqalka sare isuma arko guddoomiyaha isuma arko inuu dhexdhexaad yahay ficiladiisana dhexdhexaad ahaan doonaa aan rajeynaynaa en, aan ka wada shaqayno marka en, inay guul kusoo dhamaato oo dabcan la isku wada qanco hadda annaga shaqadeena noogu muhiimsan waxay tahay in bal qolo walba meesheeda lagu qanciyo la isku soo jijiido ayaga isu yimaadaan ayagana ka wada hadlaan waxa muhiimka ah ayaga afulintii ah kaasi waxa uu ahaa senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan xubnaha gudda aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya uu u magacaabay dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe saare cabdi axmed ayuuna u warramay
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta bilowday dhegaysiga dacwad lunsasho hanti dadweyne oo loo haysto toban xubnood oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan soo diray waxaa maanta ka soo hor muuqda maxkamadda maamulka gobolka banaadir sagaal sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya saraakiishan ayaa lagu soo eedeeyey eedeemo musuq maasuq waxaana hore baaritaanno ugu haya xafiiska xalaalinta ciidanka booliska soomaaliya hay-adda c i d da ayaa baaritaan ku haysa saraakiil ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan wasaaradda eedeemahan ayaana dhammaantood salka ku haya musuq maasuq iyo isdamarin lacag wasaaraddu ay lahayd xafiiska xaalaynta ayaa ku soo rogo eedeymo la xiriira musuq maasuq waxaana maanta maxkamadda gobolka banaadir la horgeeyay saraakiishan ay ka hor sheegeen eedeymaha loo haystay iyo saabtay u soo xoreen dadka la xiro waxaa ugu horreeya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha maamulka ee maaliyadda iyo saraakiil kaloo dhammaantood ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya haaraalayaasha u doodayey saraakiisha lasoo xor ayaa ka dalbada maxkamadda in la kala qaado saraakiisha xiran oo qaarkood ay yihiin shaqaale hoosaalka qaarkoodna yihiin madax sare sida agaasimaha guud iyo kuwa u dhigma laakiin xafiiska xaalaynta ayaa sheegaya in eedeymaha loo haysta dadkan ay yihiin kuwa isku mid ah marka loo eego hanaanka lagu soo rogo eedeymahan iyo qaabkay u baariyaan maanta talaasada ayaa loo ballamay in dib loo dhegaysto daawadaha loo haysta sagaalkan sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ila ka tirsan xafiiska haleenta iyo hay-adda dibibaarista c i d da ayaa ii sheegay inay jiraan dad yow kale oo u xiran arrinta musuq maasuqa balse hadday ku bilaabeen maxkamadda sagaalkan sargaal oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aqalka sare ee soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay isu yimaadaan shir lagu xalinayo khilaafka ka dhexeeya dhinacyada shirkaas ayuu aqalka sare dalbaday inuu dhaco ka hor bisha juun waxaana uu magacaabay guddi ka soo shaqeeya qabashada shirkan oo uu guddoomiye u yahay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waxaa sidoo kale jirta in safaaradda maraykanka ee muqdisho ay warsaxbada toddobaadkan soo saartay ugu yeertay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya inay heshiis la gaarto maamulada kala gedisan ee dalka soomaaliya si dhibaatooyinka khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhexaluusan dhinacyada loo soo afjaro islamar ahaantaasina hore loogu sii socdo soomaaliya ayaa wajahaysa xili doorasho waxaana jira qabanqaabal lagu doonayo in doorasho ay ka dhacdo soomaaliya caaradkuna waxa uu dalbanayaa in doorashada wakhtigeeda lagu qabto hadalka kasoo yeeray aqalka sare ayaan qaybaha dambe barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa muqdisho toddobaadkan waxaa kulan ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo iyagu hogaaminaya madasha xisbiyada qaran iyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kulankan ayaa la sheegay inuu ka dhacay xarunta madasha xisbiyada qaran ee muqdisho waxaana la sheegay in diiradda lagu saaray doorashooyinka soo socda ee la filayo in dalka ay ka dhacaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkii hore khudbad uu baarlamaanka u jeediyey ku sheegay in uu taageersan yahay in doorashadu ay ku dhacdo xilligii loogu talagalay magaalada hargeysa toddobaadkan waxaa laga dejiyey sagaashan qof oo dalka turkiga ku xirnaa kadib markii uu saameeyey duulimaadyadii la joojiyey coronavirus darteed waa tahay aynu ku soo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore barnaamijka ku maqlayseen toddobaadkan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa baaq si kala goonigooniya ay usoo saareen ugu yeeray dowladda federaalk ee soomaaliya inay wadahadallo la furto maamul goboleedyada dalka soomaaliya haddaba hadalka aqalka sare iyo beesha caalamka hadalka kasoo yeeray muxuu kaga dhigan yahay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba waddanka arrimahani waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaduur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuu joogaa waxaan ugu horeynan weydiiyey bal sida uu arko hadalka kasoo yeeray aqalka sare iyo midka maraykanka kasoo baxay ee sida goonigoonida ahay dowladda soomaaliya loogu baaqayay in wadahadallo la furto maamulada dalka soomaaliya bismillah waa mahadsan tahay jamaal adiidhegeystayaasha v o dan salaamaya dabcan arrinta hadda lagu baaqayo oo labada jaanib aqalka sare iyo beesha caalamka oo ay si wada jira ugu wada baaqeen in la wada hadlo waxaas leedahay waa fursad maaragtay soomaalida ay u baahan tahay waqtigan waxaa la joogaa xilligii soomaalida laisku jiijiidi lahaa wax badanoo hadda hore u qaldaman dib loo seexi lahaa loona diyaargaroobi lahaa system cusub oo dalka uu yeesho dowladda hadda jirta waqtigeedii waxaa ka har waa bilooyin marka hadalkan labada dhinacna wuxuu u muuqdaa maaragtay dalka iyo dadka masaalixda ugu jirto marka waa tahay maxamed ma jiraa hadda fursad ay heshiis dhinacyada ka gaari karaan khilaafaadkooda oo doorashada waqtigeedana lagu qabto dabcan ha fursado weyn way jiraan maxaa dhaca soomaalidu mar walbay wada hadli kartaa dadka waa hal luuqaday ku wada hadlaan dad maaragtay kala fog ama dad maaragtay dagaal ka dhexeeya maahan wadahadal iyo heshiis mar walba waa muhiim waxaa keliya lagu hormari karaa ama dalkan lagu badbaadin karaana waa in la wada hadlo oo miiska wadahadal kala yimaado de waana la heshiin karaa oo haddii si dhaba loo wajaho xaaladda markan lagu jiro heshiis fiicanna wuu kasoo bixi karaa waana wax maaragtay dadka soomaalidana ay wada danaynayaan waana waajib baan isleeyahay waqtigan in la wada hadlo oo laga wada hadlo masiirka siyaasadeed dalka hadda uu ku jiro iyo midka doorasho labadaba iyo jihada iyo sida saxda ee soomaalida iyo qarannimada loo badbaadiyo ugu dambeyn maxaa dowladda la gudban hadda dowladda soomaaliya dabcan waxaa la gudboon in ay fiiriso masaalixda dalka iyo dadka maxaa yeelay madaxweynaha hadda jooga wuxuu ku yimid doorasho doorasho waqtigeeda ku dhacuna ku yimid soomaalidana waxay dhaxashay waxaa kamid ahaa in yacni waqti walba sidaan ay isku badbedelaan oo qolo walba waqtigeeda markuu dhamaado qolo kala timaado dabcan arrintaasina waxaa keliya dowladda looga fadhiya waxa weyaan inay dadka isku jiijiido isku keento qolo walba oo wax tabanaysana qanciso si aqalkii dalka iyo masaalixda ummadda ee xoogga loo saara sidii dowladnimo dhamaystiran oo heli lahaa dowladda waxaa keliya oo la gudboona waa intaas dabcan inay sameeyaan waa rajeynaynaa aad baad mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaannu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tani kuludamee abadkeli
markana kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya
Thank you.
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaana idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur caashe haye waa tahay nuur dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan bal dhinacaaga u sariixo dhambaalka ugu horeeya ee dhegaystayaasha inoo soo dirsadeen haddaa noo soo qabatid waayahay dhambaalka ugu horeeya waxaa lagu bilaabay waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah axmed cabdirasaaq maxamed cumar ilhaam cabdirasaaq maxamed cumar amal cabdirasaaq maxamed cumar iyo ikraam cabdirasaaq maxamed cumar maxamed cabdirasaaq maxamed iyo zahuur cabdirasaaq maxamed ixsaam cabdirasaaq maxamed sidoo kale waxaa diraya dad kale oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan maxamed cumar iyo xaaskiis baa layidhi waxaa kaloo ku jira maxamuud macalin xasan maxamed cumar iyo xaaskiisa caruurtiisa dhammaan dadkan oo kale jooga maraykanka u k sweden iyo meelo kale waxa ay hambalyo meher ay u dirayaan maxamuud daauud maxamed cumar iyo ruqiyo maxamuud xirsi oo kala jooga belgium iyo germany oo meherkeedu uu ka dhacay magaalada muqdisho ee soomaaliya waxaan leenahay guurkiina soo dedejiya dabcan kalama fogdiin oo belgium iyo germany aad bay isugu dhow yihiin caasho waxaa leedahay miya bas iyo tareenkiila doonaa la isugu raaci karaa laakiin lugeyn ma jirto lug ma jiro iska ilaaliya covid nneteen-ka waa tahay waa tahay dhambaalka dhinaceyga ugu horeeyana waxaan si gaara u salaamaynaa ayaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha barnaamijka gaar ahaan waa la yidhi salaamaha hambalyada iyo heesaha baa la yidhi waa tahay meher ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan dadka diraya waxaa ugu horeeya cabdirasaaq maxamed cumar iyo xaaskiisa nuure axmed diiriye iyo caruurtooda axmed cabdirasaaq maxamed waa dhammaan ilmo cabdirasaaq maxamed ilhaana ku jirta amaala ku jirta ikraam maxamed iyo zahuur dhammaantood waa ilmo cabdirasaaq maxamed iyo sidoo kale ixsaan cabdirasaaq maxamed waxaa sidoo kale ku jira oo dadka hambalyada diraya ka mid ah cabdiraxmaan maxamed cumar iyo xaaskiisa maxamuud macalin xasan maxamed cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan waxay kala joogaan maraykanka britain sweden iyo meelo kale waxaanay hambalyo meher u dirayaan maxamuud daauud maxamed cumar iyo ruqiyo maxamuud xirsi oo kala jooga biljam iyo germany warqadan ana waygu soo noqoto waataa nasiibkaa saaciday meherkooda wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho guurkiina waxay leeyihiin bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabaryo caanona loogu duceeyey aniguna waxaan leeyahay aamiin waa tahay heesta ugu horeysaan soo qabanayna waa heesta daadooy iyo dalnoorshe caasho dabcan heestani uma baahna in la macneeyo iyo in la fasiro waxaanan ku tilmaami karaa mid ka mid ah heesaha kaydka iyo tixraaca u ah afka soomaaliga iyo fanka soomaaliga weliba aniga xusuus gaaray ugu leedahay oo waa mid ka mid ah heesihii ugu horeeyey markii aan yaraa ee aan wax fahmo aan maqlo
jawi aan laga sheekeyn karin waxaan xasuustaa heestana meel ku jirtay qeyb ku jirtay leedahay duqa waa taqaanaa deeq badanaas rabaa iyo dahabaas dambiil ku qaaday heesta waa hees aada cajiiba oo sidaas sheegta nuur waa waa waywaayo iyo waqti aan laga sheekeyn karin aad iyo aad anna waxaan ka xasuustaa ereyadii axmed naaji madaxaaga waaye meehaan wixii i keenay ha i moodin waa ku soo maage
makriiga dhaafe miirkaygiyaadaheede muddo ii qabe muraadkayga waaya heesta daada iyo fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka wada heleen heestaasi daadooy fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faaduma qaasim hilowle halka aad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaalka xiga caasha ee waxa uu naga soo gaaray maxamed abuukar casayr bashiir cali daahir caanaboore cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag cali maxamed warsame caleyka mahad axmed cali suukuwaare cabdiqani xaaji maxamed axmed shariif saabka baa layidhi iyo xasan cabdulaahi maxamuud goobe liibaan saalax maxamed iyo maxamed deeq saalax liif iyo ilyaas cabdi sakiinle dhammaan dadkaas waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan maxamed salaad maxamed iyo faadumo abuukar hilowle oo uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis wiilkaas waxaa loo bixiyey salaad maxamed salaad salaad adeer noqonkii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan tahniyadda waxaa layidhi waa tahniyad aroos oo farxad leh aroos oo dhammaa farxad leh waxaa ugu horeeya dadka diraya xaawo xasan daahir raxmo xasan daahir aa ku jirta waa laga buuxaa dhambaalka waxaa kaloo ku jirta ruweyde xasan daahir xaawo luul caliih liibaan aadan xasan iyo suleymaan xasan baruuke baa la yidhi iyo xasan maxamed nuur maxamuud macalin iyo maryan isaaq iyo farduuse xasan iyo nuur xuseen iyo nishow xasan iyo balqiiso cadow iyo asma xasan iyo faadimo cali iyo ibraahim isaaq jacaylow iyo cabdinaasir isaaq iyo maxamed aadan iyo xaawo cabdulaahi iyo xareeda ibraahim iyo suleymaan sheekh xasan wuxuu ku magac dheeryahay injineerka dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad aroos oo kaliya laaba hawada u marinayaan arooskaiyo aroosadda baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay usha iyo diirkeeda intaas ku joojiya waa tahay waxay yidhahdeen waa luul ibraahim xasan iyo saygeeda yuusuf maxamed macalin oo meherkoodu waaaoo ku magac dheer baa layidhi yuusuf baariyow oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa ee dalka kenya ducada waa dhankiina baa layiri waa tahay arooskaasi ka dhacay gaarisa waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba umad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay dhinacii heesaha haddii aan jaleecno maadaama eh, warqadaha aan hayna ay u badan yihiin warqado eh, maaragtay loogu hambalaynayo dhallinyaro is aroostay ayaan waxaan u haynaa hees dardaaran ah oo la dardaarmaysa dhallinyarada arooska hanka kale kuwa isguursaday iyo kuwa isfad waa fanaanka axmed rasta iyo heestiisii dardaaran
deeq iyo wanaag u doonaba abxaloo
mister dardaaran iyo axmed rasta intaasaanu ku dhaafno mar kale dhinaca dhambaalada haddaan jillicnana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda dhambaalada iyo salaamaha ilaanta afka soomaaliga v o a waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah abe cabdi xaashi xaayow iyo adeer xasan xaashi xaayow eedda shamso xaashi xaayow iyo dhammaan reer xaayow maxamed iyo sidoo kale hooyo daah maxamed janno gale iyo hooyo wiilo cabdulaahi raage iyo hooyo farxiyo axmed sheekh xasan iyo xabiibo cabdi xaashi iyo cabdul cabdi xaashi iyo doctor xasan nuur cabdi xaashi waa usaama cabdi xaashi iyo faadimo cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo yuusuf cabdi xaashi iyo hodan cabdi xaashi iyo xaayow cabdi xaashi iyo sayid cali cabdi xaashi iyo dhammaan ilmo cabdi xaashi dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya maraykanka sweden iyo kenya waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan asad cabdulaahi sheekh nuur iyo raaqiyo cabdi xaashi arooskoodu ka dhacay caasimada galmudug waa layiri ee dhuusamareeb saddexdii bishan aanu ku jirno juun ee sanadkan ka ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb waxaanu leenahay allaha ka dhigo midkii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin ayaana ana u raaciyey waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal dhalasho waxaana diraya aaba sulub sheikh iyo maame xamda iyo waxaa la yidhi walaalahii oo kale ah cabdiraxmaan sulub sheikh iyo cali sulub sheikh duraan sulub sheikh cabdulqaadir sulub sheikh iyo macsaro sulub sheikh cabdiweli sulub sheikh iyo sayid sulub sheikh maxamed sulub sheikh axmed sulub sheikh iyo ubax sulub sheikh maryan sulub sheikh iyo ayaan sulub sheikh maa'ida sulub sheikh mumtaas sulub sheikh iyo nimca sulub sheikh waxaa dadkan ay hambalyo dhalasha hawada u marinayaan barkhadle siciid iyo marwadiisa oo uu wiil ugu dhashay magaalada sarahaaye ee ka tirsan baa layidhi degmada galaadi ee dalka ethoobiya waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo waayahay lama sheegin magaca wiilka laakiin waxaanu leenahay wiilkaas ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan raacinaya balle heesta saddexaadii barnaamijkana nuur ou dhegeystayaasha usoo qabo heesaha toddobaadkan dhinacagan usoo tuurtuureen waa tahay caasha heesaha aan maanta dhegeystayaasha usoo xulnay waa heese aanan kala dhicin welibana u badan heesihii dambe gaar ahaan heesta aan hadda soo wadno waa hees in ka badan toban milyan oo jeer laga daawaday barta youtube waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba farxiya kabayar dhegeysi wacan
waa tahay codadka labada fanaan cawaale aadan iyo farxiyo kabayare waxaan filayaa in dhegaystayaasha dhegaysanaya barnaamijkan ay si weyn dhegaha ugu raaricinayeen weli waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha laanta afka soomaaliga v o a ayuuna idinkaga imaanaya dhambaaladii mar kale haddaan amba qaadana nuurow dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaa dadka soo diray ugu horeysa asma xasan waxaa kaloo ku jirta fardowse xasan maryan isaaq xawaluul cali libaan aadan xasan iyo suleymaan xasan baruuk mar kale igu soo noqda dhambaalkan laakiin balaan akhriya nasiibkaa saacideeyey maxamuud maxamuud cali isaaq iyo xasan maxamed nuur iyo maxamed waa maxamuud macalin iyo nuur xuseen iyo nishow xasan iyo balqiise cadow iyo faadimo cali iyo ibraahim isaaq jaceylow iyo waa cabdinaasir isaaq iyo maxamed aadan iyo xawa cabdulaahi iyo xareeda ibraahim iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos oo kaliya laaba u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda usha iyo diirkeeda baa la yiri luul ibraahim xasan iyo saygeeda yuusuf maxamed macalin waxauu ku magac dheer yahay yuusuf baariyow arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada gaarisa ee dalka kenya waxay leeyihiin isku waara oo rabbaha idinkala siiyo ubad kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanan ay ugu duceeyeen anaguna wiil iyo caano anaa gabar iyo caano kusii daray waxay yidhahdeen wiil iyo caano gabar iyo lacag nuuro warkaasi warkaas waraa ku jira waa inay gabadha soo horumariyaan wiil iyo caano gabar iyo lacagaa layidha gabar iyo caano ma gabar iyo lacag gabar iyo lacag marka macnaha waxay kala jeedaan miya gabdhaha maaragtay lacagay keenaan waxaa loola jeeda dadka dadka soo qoraa kolley og mise gabar ma sii fasiri kara laakiin waxaa layidhi wiil iyo caano gabar iyo lacag waa tahay soo weyna wayaala leenahay wi gabar iyo caano iyo wiil iyo caano lacagta dhamba ka saar ya
aniga haddii la dhaho si kale ha loo dhigo maxaan dhihi laa mataqaanaa wiil iyo lacag gabar iyo qurux ya salaam gabdhaha nasiinada iyo quruxday u baahan yihiin raggana lacagta ha keenaan waa sidaa u sheegtay caasho aamiin ayaan ana raaciyey waxaa noo baaqaya dadka kale ah xaawo xasan daahir iyo raxmo xasan daahir ruweyne xasan daahir iyo xawaluul cali iyo liibaan aadam xasan suleymaan xasan baruuke iyo xasan maxamed nuur maxamed macalin iyo maryan isaaq fardowse xasan nuur xuseen niishow xasan iyo balqiise cabdow casmo xasan iyo faadimo cali ibraahim isaaq isxaaq jaceelow cabdinaasir isaaq maxamed aadan iyo xaawo cabdulaahi xareede ibraahim suleymaan sheekh xasan injineerka dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad aroos oo kale ilaaba u dirayaan arooska iyo aroosada oo kale ah luul ibraahim xasan iyo saygeeda yuusuf maxamed macalin oo ku magac dheer yuusuf baariyo oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa waxaan filayaa asxaabtan in aada loo jecelyahay caasha warqadii saddexaad ee aan akrino ay ahay taas waxaanu leenahay isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin nasiibka maalinba qof buu saacidaa marka barnaamijka toddobaadkan ee hambalyada kooxdaasu aada u saaciday waa tahay waa tahay nuurow dhinacii heesaha mar kale heesta afraad ee barnaamijka tan afraadna ma iisoo reexde
dhinacagaan usoo wad riixaya toddobaadkan dulqaada waayahay waa inoo toddobaadka kale ana xaggayga waayahay waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay fanaanka codka macaan maxamed bike iyo heestiisii jacaylka makuudhiga
jacaylka makuudhiga igayga makugu xabaa daydiisa makuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya jacaylka makudhiga igayga makugu xabaa daydiisa makuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya nolosha nolosha nolosha maysudhaarana
waa tahay fanaanka maxamed siciid b k iyo heesta jacaylka makuudhiga intaasaan ku dhaafno dhinaca dhambaalada ugu dambeeya ayaan nuura soo gaarnay bal dhambaalkaad gacanta ku haysid markan dhambaalka aan gacanta ku hayo waxaad diraya dadka kale ah sadaam cabdi iyo caruurtiisa saciid cabdi iyo caruurtiisa cabdulaahi cabdi cabdulqaadir cabdi iyo caruurtiisa fartuun cabdi iyo seegeeda iyo caruurteeda hodan cabdi faadumo cabdi fatxi cabdi zamzam cabdi iyo farxiye cabdi shukri cabdi iyo adeer cayeele boorshale ayaa la yiri laakiin shaqal uma dhexeeyo kolley boorashle adeer jaamac boorashle adeer xamed boorashle iyo adeer deeq boorashle iyo adeer munasar boorashle iyo asxaab kale oo ay ka mid yihiin cabdicasiis aadan diiriy iyo maxamed axmed daahir siciid duraan iyo hanad shabayl carabi iyo faysal salaad jucfe maxamed sheekh xasan maxamuud mareexaan iyo cabdifataax haye iyo muxiidiin cabdi diiriye bucul baa lagu naaneysaa iyo bedel xirsi ducaale dhammaan qoyska reer cabdi boorashle iyo qoyska cabdulaahi xasan nuwaayeel waxay hambalay dhalasho u dirayaan mahad cabdi boorashle iyo zamzam cabdulaahi xasan nuwaayeel oo markii ay taariikhdu ahayd baa la yidhi bishan juun kowdeedii sanadkan labada kun iyo labaatanka wiil ugu dhashay degmada caabud waa gaar ahaan xaafadda kowda luulyo ducaduna waa xaggiina baa la yidhi wiilkaas oo loo bixiyey magac loo bixiyey maaragtay kuma qorna laakiin magac kasta oo la siiyaba waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga dabcan sidaan qiyaasayana barnaamijka ugu dambeeya waxauu toddobaadka naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse wuxuu ku magac dheeryahay doctor dalajir iyo farxaan maxamed madar wuxuu ku magac dheeryahay farxaan tiyo iyo maxamed maxamuud indhabuur iyo axmed cali jibriil wuxuu ku magac dheeryahay ceeri gaabo iyo maxamed daahir maxamed iyo waa cabdixamiid sheekh daahir aadan iyo mustafa cabdi jaamac waxuu ku magac dheeryahay xareeye iyo axmed cabdi aw cali axmed case iyo mustafe nuur cismaan iyo cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hibo mawliid aw cabdi iyo abukar xuseen maydhane iyo maxamed cabdi cali iyo maxamed cabdulqaadir maxamed wuxuu ku magac dheeryahay bare iyo axmed jibriil cabdi ciro iyo mawliid cabdi muxamed iyo magool maxamed suldaan iyo fawsiye cabdulaahi cali waxaa dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan barkhad axmed cawaale iyo nuur ibraahim oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaad waxay leeyihiin mucaad fiiro gaara baa lasoo raaciy waa tahay fiirada gaarka waxay tahay ducada waa xaggiina baali nuurow adoo jooga duceen maayo bal wiilkan ku dhashay magaalada hargeysa ee mucaadna loo bixiyay u ducee magaciisaanba ka hela marka hore mucaad yaa
ducadana oo raaci waxaan leenahay mucaad adeer noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca welibana mucaad ibnu jabal saxaabigii weynaa baa maaragtay lagugu magac daraya noqo kii diintiisa dhuuqsada oo dadkuna anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya waa tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarna nuurow mar kale haddana aan dhinacaaga usoo riixa heesta ugu dambeysa barnaamijka yahay waa laga aqbalay caasha heesta ugu dambaysa maadaama barnaamijkeena intiisa badan uu galabtaa uu ahaa dhambaallo ay noo soo direen asxaab u tahniyeyneysa saaxiibadooda oo aqal galay ama isnikaaxsaday ama ismehersaday ayaan heesta qatinka ah ee aan ku xiri doona ay tahay hees haddana dardaaran ah laakiin hees heesuhu iskuma jiraane caasha waa fanaankii jacaylka oo mucaashaqiinta la hadlaya oo dhahaya hadalka kii dabacsanba jacaylku ku diirsadaa farxad aan laga daalin iyo dux bay sheekada u tahay sheekadu ha socoto
wayway duxaysaa
way duxaysaa weliba wuxuu ka digayaa in la isku dhaco oo la muro markaasu wuxuu leeyahay doodii badatiyo ogow muranka waa uga dara marka asxaabta isguursatay waxaan leenahay sheekada ha socoto murankana ha la yareeyo muranka la yareeyo maxaan murti kugu dulfuray buu yidhi adoo dusha ka xafidiyo dulqaad baan kaa rabaa waa codka allah u naxariista cumar dhuula cali cumar mahdi iyada ayaanu kusoo gabagabeyneynaa heestaasi qaraamiga ah ee uu ku luuqeynayo fanaanka cumar dhuule cali dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay galabta idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashucuud iyo nuur xasan nuur bukhaari intaa ayuu nagaga dhan yahay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
fadalka kii dabacsanba jacaylku ku diirsadaa farxadan laga daalayo దిబతక బాధయ్యా